aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaabanalkad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o l dhegaystayaal sidaan filaayo intiinii la socotay inaydun weli xusuusan tihiin toddobaadkii dhoweyd barnaamijkii halkan ka baxay waxaan ku soo qaaday habab wax loo curiyo oo ka duwan awal hore kuwii la yiqiin maansada soomaalidana ku soo biiray ku dhowaad siddeetangu muddo haatan laga joogo markaasoo taariikhda balwada iyo heelada aan si kooban wuxuun uga tilmaamay maxaa haddaba labadaas inoo xigay weeye su-aashu kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii iyada oo aan la soo dhaafin welina calankii heeladu uu babanaayo ayaa waxaa ka garab dhashay hab cusub oo hal abuuradii reer magaalku ay wax ku curiyaan hab leh laxamo si gaara loogu asteeyey oo kuwii heellada ka gedisan hees ayaa loo bixiyey miisaan ahaanna meelisyadeedu waxba kama duwanayn heesa dhaqameedkii ay awalba soomaalidu tiqiin inkastoo lagu kordhiyey luuq markaa dadka ku cusbayd oo midba gaarhkeeda loogu qaado iyo muusig loo garaaco isla qalabkii heellada loo tumi jirayna loo adeegsaday ujeedda ahaan haddii ay heelladu jacaylka uun u badnayd heesta casriga ah way ka duwanaydoo way ka guda weynayd waxay noqotay hab ay hal abuuradu kaga hadlaan dhammaan ulajeedooyinkii uu gabyaaga soomaaliyeed maansadii hore kaga hadli jiray jacayl faan calaacal baroor tilmaan ammaan iyo kuwo kale waxaa kaloo loo adeegsaday ulajeedooyin ka dhashay gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday sida siyaasadda casriga ah guubaaminta ummadda iyo fidinta fikradaha madax bannaanida iyo midnimada dalaalkii loo soo galay xoraynta iyo midaynta shanta soomaaliyeed haddii dib loo jaleeco yaa kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii iyo lixdanadii qaangaar ahaa oo aan garanayn heesihii ay ka midka ahaayeen hawday magacaagiyo haybsa calankaaga ama wajeegay ka soo hoyo horarkiiya waraabaha ama soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada ama ka kacaay ka kacaay kamayimiyey ka kacaay ka kacaay xagga soo dhoweynta calansaarkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii mawaayeel aan xusuusnayn baa jira heesihii ay ku jireen aan maalno hasheenna maandeeq iyo maalmahaas wax la dhagaysto tii loogu jeclaa ee dhextaalkeedu ahaa qolaba calankeedu waa caynoo innagana keennu waa cirkoo kale heestii xuseen oo faarax uu midhaheeda lahaa saaxiibkiis cabdilaahi qarshina uu ku luuqayn jiray xagga maamul wanaagga iyo toosinta madaxda dowladda yaan xusuusnayn heesihii ay ka midka ahaayeen nin lagu seexdo wahseexan ama nin agoon ku xaday qalin khayr kama macaasho ama beenlow faalalow iyo kuwii la ayniga ahaa xodxodada iyo jacaylka heesihii daaranaa ee xilliyadaa la curin jiray cadad ma lahayne inaad tidhiso ha isku dayin yaadan ku oomine waa heesihii soo saaray ee ay ku caanbaxeen maxamed saleebaan maxamed axmed axmed naaji sacad cumar dhuule axmed shariif magool suufi cali khadiijo dalays maxamed yuusuf maandeeq cismaan gacanlow iyo qaarkii kale ee la xilliga iyo la meekaankaba ahaa runtii wixii ay fanaaniintaasi dhagaha dadweynaha ay ku hanteeni wax kale ma ahayne waxay ahaayeen codkoodii la yaabka lahaa oo lagu daray heesihii ay u dhiibi jireen hal abuuro cali sugule iyo xuseen oo faarax la meekaan ahaa heese gaagaaban saddex saddex meelis aan ka badnayn tudcyo lagu halqabsadaa ay daf ka yihiin dadweynaha fariimo la garan kara u sida murtida ku jirtaana aanay ka dhicin tii gabayada iyo geeraarada lagu tabin jirin waxbase yaanay hal abuuro ahaanay waxay ahaayeen rag iyo dumar uu fanku jirkooda ku daabacnaa af soomaaliga in doora ka yiqiin wixii ay ku heesayeenna macnahooda garanayay mararka qaarkood erayada mu'alifka ayuu heesaagu saluugi jiray markaas buu ku qasbi jiray inuu wax ka bedelo haddii uu ku madax adeygana wuxuu u sheegi jiray inuu la raadsado heesaa aan isaga ahayn oo u qaada sidii anigayna tahay heesta casriga ee soomaaliyeed waxay aada u buraashay bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaad markay qeyb lama horaana ka noqotay riwaayadaha oo iyaguna suugaanta soomaalida si deg deg ah ugu soo biiray ilaa maanta riwaayadii la dhigayaba waxaa lagu googooyaa heeso karajaad ah oo miisaanka geeraadhka leh kolbana meel laga soo geliyo heestu qaybaha maasada ayay ku tirsan tahay hase ahaatee waxaa jira wax ay kaga duwan tahay waayadii hore curinta iyo faafinta gabaygu waxay ahaayeen howl uu qof keliyihii qabto gabyaaga ayaa tirin jiray dabadeedna isla isaga ayaa dadka u sheegi jiray heestuse howl ay dhowr qofi wadajir u qabato ayay ku hirgashaa marka hore hal abuurka oo mu'alifna lagu magacaabo ayaa edayadeeda curiya marka labaad waxaa loo dhiibaa fanaan codka u sameeya oo sidii loogu luuqayn lahaa u qaabiya marka saddexaad waxay u gacan gashaa fanaan kale oo u sameeya muusigii loo tumi lahaa marka afaraad wuxuu mu'alifku u doortaa heesaagii qaadi lahaa kaasoo ugu dambaysta kolka uu duubayo la hortaga koox u tunta oo ka kooban fanaaniin uu mid waliba ku takhasusay qalabka casriga ee muusigu qaybaha uu ka kooban yahay inkastoo goobaha fanka iyo suugaanta ay haystii casriga ahayd si baaxad le ugu faaftay dadweynihiina uu badiba qaayibay haddana sidii heellada maasayahan indha quursila ku eegaa bulshada soomaalida kama soo dhex bixi waayin waxaan maanka ku hayaa allaha u naxariistay gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray cabdilaahi macalin axmed dhoodahana lagu naanaysi jiray wuxuu weligiisba ahaa maasayahan dacalka haysta hiddihii hore ee wax loo hal abuuri jiray oo haddii la reer magaaloobay heesaha loo bedeshay aysan maansadaba ugu jirin inta aliftaana aanay hal abuurada ugu tirsanayn gabayadii sii dambe midkood tudciyo ka mid ah ayuu dhoodaan isugu hambalyeynayaa habka uu isagu u gabiyo oo ah kii raggii hore lagu yiqiin isla tudciyadaas uu isugu bogaayo ayuu heesahana ku liidayaa isaga oo si doqon magarata ah u daraabaya hal abuuro ay xadhi ku joogsi lahaayeen asii magaca weyn ku yeeshay riwaayadaha iyo curinta heesaha inta la codeeyo ay hooballadu ku luuqeeyaan isaga oo hal abuuradaas u dan leh waa kii oran jiray dirqi gabaygu kuma fiicaniyo waan darooryamiye kaga dayasho door kuma noqdiyo xaraf la doondoone duxna kuma leh dheef lagu dalbiyo ugu ducee ruuxe dardarsiintu wau daran tahee marindaygow roone darsina maaha la ysbaro murtidu waa da-weyn tahay waa deeq ilaahay baxsha iyo doobir gooni ah sida hees la daran dooriyo iyo koox la daranaysa durbaan muusig ima daahiyo iyo duul xafida weyga dumarna kaygu uma baahna iyo daasad loo tumo ninba dhanu bedi diin baa laga sheegay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa hainoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo